is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wada Jir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumay afar labaatan a m
raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan iyo qaab kastoo aad noo maqlaysaan halkani waa wadajir rediyo oo maalin kastoo axada saacaddu kolka ay tahay saddexda galabnimo bariga maraykanka aad si toosa ugu kulantaan hawada mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m sidoo kale ayaa akhyaarta waxa ay nogala jaan qaadi karaan haatan uu barnaamijkeenana uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internet oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa barnaamijkeena haatan waxa uu si toos uga socdaa daafe com wacan oo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kasta barnaamijkeenan axadlaha ah waxaynu ku bilaabanaa kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sidoo kale waxaa kala qayb qaatay islamarkaana ku qaabeeya magaaladan atlanta yuusuf sheekh cadow iyadoo toddobaadkan aanu ka soo gudubnay maalinnimadii shalay ahayd iyo weliba maalmihii ka horreeyey ay soo baxayeen warar isa soo tarayay kuwaas oo ahaa in bare aadan shire bare hiiraale uu nabad la qaatay axmed madoobe kaas oo ay ka shaqaysay dowladda dowladaha igad iyo dowladaha daneeya arrimaha dalka soomaaliya haddaba su-aasha taagani waxa ay tahay sidee looga arkaa maamulka koonfur galbeed maadaama gobolladaasi ay ka mid ahaayeen gobollada lixda ah ee maamulka loogu dhisay magaalada baydhabo haddaba waryaheena si arrimahaasi wax badan uga ogaado ayaa waxa uu arrimahaasi ka waraystay faadumo maxamed xuseen oo loogu naaneyso faayow ahna wasiirka haweenka maamul goboleedka koonfur galbeed ee fadhiya magaalada baydhabo wallaahi horta waa salaama dhammaan maxay ahayd oo miidiyaha oo sida wanaagsan oo dhexdhexaadka wax u sheegayo horta taasaa raba inaan faallayar ka bixiyo miidiya waa inuu dhexdhexaad ahaadaa wax alla wixii loo sheegay inuu sideeda u sheega horta wanaagsan aad iyo aada umahadsan tihiin arrinta kismaayo annaku waxaanu aragnaa maxay ahayto maxay ahayto arrintaas arrin aan hadda si confutionna inay tahay si waxay confusion sii abuureyso annaka lixdan gobolaan dhisnay diyaarna waxaan u nahay maxay ahayd wixii mataqaanaa maadaama ay international community-ga iyo dawladda ay ku qaldantay actually saxiixaas ee adisababo kusoo saxiixday inay saxdo aan u aragnaa ma inay confusion kale sii dhaliso oy barnaamij kala gedisay dad kala waxayso aniga uma aragno kolleybo inay waxaas saxdo ay ku habaysan nidaamkii ummadda meesha degan shacabka meesha degan inay ka warqaato ay ogaato waxa ay rabaan taasaanu aragnaa maan hadda maxay ahayto hebelaa la heshiisiina iyo dadaan dadkii dal dhulka u dhashay oo runta ahay wax ma heshiisiinooyin hal jufay heshiisiinooyin taasaanu aragnaa annaga waa tahay faadumo wararka qaar waxay sheegayaan xataa mas-uuliyiintii xagga jubbooyin ka socday ee maamulkiina ku jiray in maalmaha soo socday kismaayo aadi doonaan oo maxamuud sayi aadan oo ka mid yahay arrimahaasi maxaa ka jira
wallaahi arrimahaas aniga waxba kama maqlin maxamuud sayid aadan mowqifkiisa waa cad yahay lixda gobol ayuu usoo taagan yahay xamar waa isla jirnay wafdi aan ahayn wada socdo wafdigii markii dawladda aan meel wax isla dhignay oon mataqaanaa qodobadii annaka aan qornay ee hagaagsanaay ee ummadan nabad iyo horumar lagu gaarsiin lahay aan qornay waxbaa laga bedbedelay waxbaan isla wadnay marka maxay ahayto guddigii markii aan is afgaran weyna dawladda federaalka sii war idil wasaaraha waan soo kala baxnay madaxweynaha wuu soo baxay aniga iyo maxamuud sayid wafdi oo hogaaminayaa nala soo reebay tiina ana koo fadhinaa nalaga tallaabsaday oo rag kaleeto meelaha laga waday oo wasiiradeena kamid ah la qasay ra-iisul wasaarahana waxaas qasay maxamuud sayid mowqifkiisa waa cad yahay intii aan ku ogaay lixda gobol oo taageersan yahay taasaan ogaay wax ka badan ma oga anigu waata haddii marka adinku diyaar ma u tihiin inaad ogolaataan haddiiba dowladdu ay heshiisiiso dhinacyadii isaga soo horjeeday jubbooyinka adinku inaad arrimahaas aqbashaan diyaar ma u tihiin jibooyinka dhinacyaha iskaga soo horjeeday waa hal qabiil hal hal hal qabiil waa waxaa jira jibooyinka ummad kalaa degan oo kaga badan oo qabiil walba la shanta beeloodaa degan shanta beelood markii meel la wada keeno annaka waxaan raadinaya inaan shantii beelood meeshaanay fadhidaa bayqaday fadhiyaan ogaadeenaa fadhiyo mariixaanaa fadhiyo banjuaa fadhiyo baajunaa fadhiyo gaaljecilaa fadhiyo hawiye iyo daaro inta goboladan dega meeshaanay fadhiyaan ninka keliya meesha taagan axmed madoowa ee dawladda ay wadato favor u tahay international community dana gaara ay ka leeyihiin haddii barahiidaali iyo iyo aadan madoowaheeshiisii wax micno ay ay ay dhalinayso meesha ay bedelaysa malo waxaa la rabaa bulshada ama ummadda meesha ku nool in la wada keeno annaka taasaan raadinaynaa soo aruurinaan raadinaynaa axmed madoowa axmed madoowa ku dar waa shaksi soomaaliyeed inkastoona gobolka u dhalanin haddana annaka waxaan rabnaa nabadeynaan rabnaa hadduu baydada soo fadhiisto waa la hadlaynaa annaka laakiin waxaa waaye ummadda xaqa ule ee dhulka u dhalatay oo faratay oo xaqa ule waa in in las laysla keenaa ma ahay niman qoryo wato oo mataqaanaa laba qof laba wada dareer oo wada jufe hal jufe in laysku keeno li oo dana gaara laga leeyahay ma ahayn ma ma umalayna inay wax bedelayso
waata marka adinku ugu dhina hadda adinkoo aan gaarsiisnayn saddexdii gobol ee maamulkan koonfur galbeed aana lagu heysan baayo bakool iyo shabeellaha hoose ma u muuqataa inaad ku murmaysaan gobollo kale oo weli aadan gaarin mataqaanaa maamul kalena uu ka jiro horta ma- markaan waxaan runta realitiga marka la taabto gobolladan maxay ahayto oo lixdan gobol shabeellaha hoose kasoo qaad ilaa kismaayo ilaa gedo ilaa bakool dadka degan waa ummad wada degan wax la haystala maanta waxaa waxaa lagu marmarsiyoonaa shabaabaa haysto waxaa lagu marmarsiyoonaa hebelaa haysto axmed madoobe magaalada kismaayo magaalo xaafad ka joogaa oo wuxuu ka ogyahay male in la dhintay in la noolayo abaar wuxuu ka ogyahay ma laho marka waxa waaye lama dhihi karo waa la haysta lama dhihi karo ummadna waxa waaye ummadana waxa waaye ummadda wadanka u dhalataa is og annaku nabadeynaan wadnaa annaka odayaashaana hor socdo wasiirada haddaan nahay odayaasheena waxay wataan baakoorta iyo tusbax waana u sheegnay international community taasaan nabadee ku gaarsiineynaa qof walba oo garoodsan oo wax tabanayn miiskaan la fadhiisanaynaa annaka
Yeah. idaacada barnaamijka ahaa todobaadka tegey iyo soomaaliya halka aad nagala socotaan waa wadajir radio waana xilligii aanu ku ballansaneen inaan idiin soo tabinno guud ahaan warar waxaanu idinka qabanay gudaha dalka soomaaliya warkii oo kooban warka waxaa maanta halkan si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcasiis siidi in ka badan toban ruux oo maanta ku geeriyooday weerara ka dhacay magaalada muqdisho maamulka gobolka shabeellada hoose oo uu sheegay inuu deegaamo horle kala wareegay al-shabaab doorashada gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo haatan gabagaba islamar ahaantana musharaxiinta u taagan oo ka hor khudbadeeyey baarlamaanka koonfur galbeed waa maxay qorshaha bare hiiraale ee ku aadan gobolada jubbooyinka iyo gedo barese maxa uu ka sheegay heshiiskan uu la galay axmed madoobe waa maxay mowqifka maxamuud sayid aadan ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee koonfur galbeed ee heshiiska bare iyo madoobe ay wada galeen waa maxay sababaha bare hiiraale ku dhaliyey inuu kismaayo keeno ciidamadiisa isla mar ahaantaana uu ku sameeyo hubka dhigis sida uu kusoo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa maanta tiro ka badan toban ruux ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib kolkii halkaasi ay kooxda xarakada shabaab ay soo weerareen saldhig ay leeyihiin ciidamada nabad sugidda kaasoo lagu magacaabo godka jilacow kuna yaalo bartamaha magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda boondheere aan idiin kala baxo waryaheena maxamed kaafi warbixintiisa in ka badan toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen weerar al-shabaab maanta ay ku qaadeen xarunta nabad sugidda gobolka banaadir ee loo yaqaano godka jilacow ee ku taalla degmada boondheere ee gobolka banaadir abaaraduurnimadii maanta ayaa weerar qorsheysan oo qaraxyo ku bilowday ayaa al-shabaab ku qaadeen xaruntan waxaana intaasi kadib xigay weerar toos ah oo ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka soo qaaday oo qiyaastii gaaraya ilaa iyo sideed ay isaga hor yimaadeen xarunta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay toogatay dhammaanba xubnaha dagaalamayaasha al-shabaab ee weerar kusoo qaday xarunta nabad sugidda gobolka banaadir afhayeenka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshaha al-shabaab ee weerarka oo ahaa inay gudaha u galaan halkaasna ay kasii daayaan maxaabiistooda ku xihan laakiin taasi ay ka hortageen oo ay fashiliyeen kooxaha nabadiidka ah ee cadowga ah waxay isku dayeen inay soo weeraraan maxaa la yidhaha godka jilacow ee degmada boondheere ee gobo- ee gobolka banaad waxay isku dayeen inay maxaa la yidhahdaa qalqalgeliyaan amniga ayagoo ka ka ka- ka xanuunsanaya ee gobo howlgallada gobollada dalka ka socda ee ayagoo ka xanuunsanaya howlgallada adag ee dharbaaxooyinka ku socda ee gobollada dalka uga socda gaar ahaan ee maxaa la yidhaahdaa badweynta hindiya ee howlgalka badweynta hindiya marka waxay soo qaldeen wiilal dhallinyaro ah oo toddoba ah sida ujeedaanba halkaan ay toddobadoodii daadsan yihiin waxaa ku dhintay dhanka shabaab ee toddobo ee dhimasho ah laba baabuuray wateen oo qarax ah oo baabuur yaryar oo qa- oo waxyaabaha qarax ay kusoo buuxiyeen Ee, waxaa hal- sidoo kale halkaan laga helay toddobo bambooyinka gacanta laga tuuran weli qarxin sidoo kale laba qori oo aaka ah iyo waxaa laga helay booshka xabadaha la gashto Ee, sidoo kale laba mobile ayay ka tageen ama ka dhinteen nimankaas Ee, dhanka kaleeto waxaa ee, ku naf waayay saddex ka mid a ciidamada qalabka sida oo lena allah u naxariisto iyo qof shacab ah oo dariiqa iska maraayay Ee, dhimashadaas waa afar al-shabaab ayaa iyagu dhankooda waxa ay sheegteen weerarkan inay ku guuleysteen xaruntana ay qeyb ka mid ah ay la wareegeen muddo kooban inkastoo al-shabaab aysan sheegin khasaare badan oo ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda ee goobta ilaalinayay dowladda soomaaliya ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay magaalada muqdisho ka waday howlgallo ay ku sugaysa ammaanka iyadoo sidoo kale howlgallo hubka dhigis ah caasimadda ka samaysay waxaana intii ay socdeen howlgallada xaaladda ammaan ee caasimadda laga dareemayay deganaasho dhanka kale dowladda soomaaliya iyo ciidanka amisom ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah oo al-shabaab oo ay kaga saarayaan gobollada dalka soomaaliya howlgalladan oo loogu magacdaray badweynta indiya ayaa ka bilowday gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamada dowladda ay la wareegeen degmada buulamareer iyo deegaano kale oo dhowra oo ka tirsan gobolkaas gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir cd oo la hadlay warbaahinta ayaa isagu waxa uu sheegay dhankiisa in ay weli howlgallada socdaan aysanay jooji doonin ilaa ay intay ka saarayaan degmada baraawe hadda maxaan ku yidhahdaa kontuwaarey ciidanka hoos bay isugu jiraan dhinacan waxay joogaan maxaan ku yidhahdaa maringubay maxaan ku yidhahdaa baraawe ciidanka maxaan ku yidhahdaa fuuday ku hayaan marka nimankii al-shabaab alqaacida waa laga safaynayaa waa maxaan ku yidhahdaa ciidamada maxaan ku yidhahdaa walaalehen amisom ayaa operationkan wada gaar ahaan kuwa u b d forces oo uganda aadeedaan ugu faraxsannahay aad iyo aad yani shacabka maxaan ku usoo dhaweeyey caleem caleemo goyne caana lagu soo dhaweeyey howlgallada badweynta indiya loogu magacdaray oo dowladda iyo amisom iska kaashanayaan ayaa sidoo kale maalmaha dhow waxaa laga wadaa inay deegaano kale oo ka tirsan gobollada dalka ay ka bilowdaan maxamed kaabi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warbixintaas nooga soo diray isla magaalada muqdisho haddaba si aynu wax badan uga ogaano arrimahan kusoo kordhay gobolka shabeellada hoose ee ah qabsashada dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa amisom ay la wareegeen magaalooyin ka mida gobolkaas sida deegaanka buulamareer golweyn iyagoo weliba haatan la sheegayo inay gacanta ku dhigaan kunturwaarey oo degmo ah halka degmada baraawana ay ku wajahan yihiin haddaba iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana dhanka kale waxaa soo yeeraya dhibaatooyin aad u fara badan oo dadka shacabka ay ka sheeganayaan maleeshiya beeleedada hubaysan ee dowladda qaabka qabaa'ilka u abaabushay ee aan u dhalan gobolka shabeellada hoose oo ayaga la socda ciidamada amisom isla mar ahaantaasna laga sheegayo in ay dadka deegaanka ku dhibaataynayaan dhibaatooyin isugu jiro dil dhac iyo weliba barakicin haddaba si aanu arrimahaasi u falanqeyno waxna uga ogaano waxaa aad arrimahaasi ula socday cabdiraxmaan shaam oo ahaa guddoomiyihii degmada qoryooley haatanna ku sugan dalka denmark isla mar ahaantaasna aad ula socda waxaa haatan ka socda gobolka shabeellada hoose shaam kusoo dhowow wadajir radio aad iyo aad shaam ah sidaan horudhacaba uu ahaa meesha gobolka shabeellada hoose haatan ciidamada dowladda dhulka ay qabsadeen sidii horeyba uga soo yeertay qaylada magaalooyinkii hore ay usoo qabsadeen sida afgooye wanlaweyn magaalada marka iyadoo weliba dhibaatadeeda marka ay haatan weli taagan tahay degmada awdheegle degmada qoryooley sidoo kale haatana la sheegaya deegaanada in ay dhibaatooyin cusub ay dadka ku hayaan ciidamadaasi dowladda warkaas maxaa ka jira ama aad ka ogtahay maanta annagoo og in degmada tiyagley ee gobolka bakool dhibaatada ka taagan dadkii ka barakacay dhibaatadii loo geystay bilolaqadii rafaadkii ka dhacay shabaab oo magaaladii aan banaanka kasii fogeen hadda tii mid lamida ayaa waxaa ka dhacday shalay waxyaabo aada loo yaabay oo horeyna gobolka ugu dhacay oo qaryooley kasoo dhacday awdhegle kasoo dhacday marka ka dhacday oo afdooga ka dhacday markii la qabanayay hadde ciidamada amisom ilaa iyadoo dadaalkoodii aan ognahay inay kusii socdaan ay nabadii soo celiyaan ay qorsheynayaan ayaa haddana waxaa socoto istaraatiijiyad xumo ay dadka soomaalida xaggooda ka socoto taasoo dowladda ay qayb ka tahay waxaa jirta in markii dagaal uu ka qabsaday golweyn deegaankaas in deegaankii markii laga saaray dhalinyaradii shabaabka meesha joogtay waxaa dhacday in ciidamadii aan meesha xuraynin oo amisom a meesha xuraysay hubka weyn wadatay marka ciidamadii oo soomaalida ahaa ee maleeshiya beeleedka qaabkooda u abaabulnaa laakiin magac military la siiyey in deegaankii markii amisomtii ay hore usii gudbeen ay dhibaato ba-an ka geysteen beero badanoo meesha ku yaaliyo rag ganacsata ay leeyihiin ay dhaceen dukaamo yaryar iyo makiinado iyo biro halkii laga rabay inay amnigii iyo nabadii ay ka qayb qaataan intaas kuma aysan sii dhaafin walomareer marka uu dagaalka ka dhacay subaxdii ilaa iyo toddobadii saac ay galeen markii amisom ay qabteen ciidamada amisom banaanka la dejiyey waxaa nagu maqaalay raggii soomaalida ahaa ee in kooban oo xataa gudoomiyaha gobolka c d ninka la leeyahay oo hadda kulley ma aqaano kulley qaabka uu kusii joogo laakiin dowladda ugu magacaaban shabeellada hoose in laftiisa uu sheegay in meesha amisom ay qabatay oo ciidamo dowladda la keeni doono dib laga keeni doono hadda saacad kadib markay soo gaareen meesha waxay ka geysteen dhibaatadii galweyn ay ka geysteen mid ka daran bakhaaradii laga cararay dukaamadii laga cararay shacabka cararay hantidooda guryahooda ayay dib ugu galeen marka walaalo istaraatiijiyad xumadaas maalin walba dowladda aan ka hadalno aan u sheegno cid maqasha ma lahan marka hadda dadkan degan shabeellada hoose in ayaga ay isku tastaan oo dhibaatooyinkan mar walba kusoo noqnoqda ay ka fekeraan hadde annagana dad oo meesha kasoo shaqeeyey oo deegaankii ah baan nahay marka in dhibaatadaas maalin walba ay soo noqoto wayna dhibaysaa bas caalamkan inaan u sheegno istaraatiiji waxyaaladaas maalin walba meesha ka dhacayso in wax laga bedelo haddaan wax laga bedeli karin hadde shabaab wax loola dagaalamo meesha kuma jirtaba ilan shabaab dad bay dhibtaa la leeyahay laakiin dhibka shabaab laga sheeganayo mid ka daran ayaa meesha ka dhacayo annagoo og dagaal beeleedyada gobolka hadda ka jira oo marka maanta dadka deegaanka meesha degana aanan cidno ka joogin annagoo og ayaa haddana meel kale lasii xureynaa la leeyahay marka waxaan u aragnaa arrintaas dhulballaarsi waxaan u aragnaa dhibaato hor leh oo soomaali kusoo fool leh maamul goboleedyadan oo qabaa'il gaara ay gacanta ka riixayaan ayaga ayaa raba inay ku siifadaan ilaa kismaayo baraaba ay soo qabsadaan marka hadda wixii horey uga jira jirishabeellada hoose in lasoo celinayo annaga noo muuqata ee nooma muuqato in dowlad meesha ay qabanayso walaalo waa tahay cabdiraxmaan n warkaaga waxaa ku jiray in dhibaatooyinka gobolka shabeellada hoose ciidamo beeleedka dowladda ay ku sheegto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in ay u geystaan dhibaatooyin laga soo bilaabo xoreyntii degmada afgooye ilaa iyo haatan oo xaalka uu isla marayo kurtunwaarey marka haddii intaas dowladda loo sheegayay dhibaatada jirto ayaan xalna u raadinin sow dowladda laftirkeeda qayb kama aha arrimahaasi oo aan mathalan kolka aan leenahay waa dhalinyaro mooryaana laakiin ay dowladda abaabushay soo mas-uuliyaddaasi dowladda ugu yaraan wasiirkeeda gaashaandhigga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ninka xilligaas ah ama dowladahaba isku soo bedbedelay leanna afgooye madaxweyne shariif xilligiisii ayaa la xoreeyey hadda madaxweyne kalaa meeshii jooga marka nimankaasoo dhan soo uma muuqdaan inay yihiin niman hunguri gaara ka haya gobolkan islamar ahaantana ku dhiiranaya shacbiga gobolka inay barakiciyaan walaalow soomaaliya dadka waxay u jeedaan keliya madaxweyne wasiir gaashaandhig ra-iisul wasaare baarlamaan intaas wax ka badanaa jira wadanka wadanka daaha gabaashiisa laga maamulaa waa og tahay xamar dadka ku hubeysan oo maanta dhibaatada iyo dilalka ka geysta markii hubkii iyo wixii la bilaabay in aan qof shacaba lagu dilin aan lagu dilin qof mas-uula dowladda ka tirsan marka dadka daaha gabaashiisa ka maamula dowladdan lafteeda oo madaxweynaha laftiisa maamula oo wasiirkaasandhiga maamula ayaa raba in koonfurta soomaaliya inay sii maamulaan ayagoo xitaa ay ka maqan tahay qaabkii maamul wanaaga ahaa ay rabaan in doob iyo dhac iyo dil iyo wixii ay kusii badayaan ay rabaan wadanka waxaa walaalow dowladda marka caqabadaha naga haysto gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxweynaha laftiisoo taliyihii xo oo ciidamadii qaranka qalabka sida ah dhan dhibaatada naga haystaa waxay tahay dadka shabeellada hoose looma ogola in dhalinyaradooda ciidanka dowladda ay ka mid noqdaan maleeshiya ha ahaadaan kuwaanba waa maleeshiyo markii dhalinyarada deegaanka ay is abaabulaan oo saddex boqol afar boqol ceel gaal ha laysugu keeno ama awdheegle ama afgooy ha laysugu keeno oo dowladda ay ka shaqayso xataa guddoomiyaha hadda gobolka oo ninka sheegta cabdiqaadir uu meesha markuu laftiisa uu uu ciidan soo aruursaday oo meesha keenay dadka deegaanka ahaa waa laga diiday dowladda maxaa marka maleeshiya beeleed kale oo gobollo kale kasoo jeeda loo keenayaa su-aashaas waxaa intaas sii dheer maxaa jowhar iyo beledweyne loo geen waaya ciidamo kale oo ka imaaday puntland ama kismaayo ka imaaday maxaa loo geen waaya oo beelaha kale ah mar walba dadka shabeellada hoose iyo koonfurtan hoose oo dhan walaalow dhibaato badanaa lagu hayaa in militariga waa ujeedaa hub kasta oo loo keeno qabaa'il gaara gacanta ku dhigaya hadda hadda xamar hubaa laga qaadaa laleeyahay war hubkaas xitaa la qaaday isla walaalkiisa u qaado u hayo berri dadka lagu gumaadi rabo waa iska caddahay marka dowladda hadday rabto nidaam iyo dowladnimo iyo qaab ay ummadda soomaaliyeed ku maamusho ay rabto waa in deegaan walba dadkiisii laga madax banaynayaa in amnigooda ay ka qayb qaataan amisomaa dadka taageerta oo dowladda hadda taageero weynba kuma lahan oo dadka wax xureynaya oo amisoma beesha caalamka waaye haddayba wax xureynayaan oo dadkii wadanka lahaaba laftooda in qaybtii ay dhibaatada ku jirto lagu sii laleeyahay waa laga sii xureynaya oo dhibaato kale haddana lasii gelinayo marka waxaan u sheegi lahaa aniga in dadka deegaan walba degan oo soomaaliya min kismaayo ilaa iyo bakool inta degan inay isku tashadaan ay ciidamadooda deegaanka ay samaystaan amnigooda sugtaan hadde annagoo og cid walba oo isku dayda arrintaas in haddana caqabado iyo dhibaatooyin haysto hadde arrintaas run ahaanta dowladda aadeeday leedahay in wax la saxaa horta muhiim ah hadday hadda wax saxi waayaan kulley macamisom waddankan siima joogeyso hadda shabaabna wadankii haddii waa laga saara la ilmihii soomaaliyeed ee dhalinyarada ah waa laga saaraa ninka dhaha hadda taas caqli ma keenayso shabaab wadanka meelay ugu socdaanna malahantaan ujeedno hadda feker in lagula dagaalamo oo wixii wixii khaldan loo sheego hadda kiifad khalalado iyo meelo kale ku xiran soomaalida ay iska qabato ee laguma saari karo in meel een, eh, shabaab ay maamulayso in dad kale haddana ay sii qabsadaan oo ayagana dhibaato horle ay kasii geeyaan haddee macquul ma ahan shabaabta dowlasa ay haysay anoon jecleen fikirkoodna ka mid ahayn hal qofood laguma dilin oo markaasi shacab ah laakiin maanta keliya labaatan shacbaa ku dhimataa laleeyahay intaas hantiyaa ku gubatay haddii dadka meeshaas socdo hadda ninkan atooraha iska dhigaayo gudoomiyaha gobolka sheegto oo xilkiisa hore u dhammaadayo ilaa maanta iska taagan ah, xitaa dadkiisa iyo dalkiisa uma hadlaayo oo ma dhahaayo war dhibaatadaana mayso meeshii amisom ha qabato uu la soo taagan yahay marka caqli xumadaasa wadanka ka jirto dadkiisa so- salaadiinta ahaa waxgaradka ahaa ayagana way iska seexdeen ma naqaan waxay ku seexdeen maamul goboleedyo beenbeen ah iyo lix iyo saddex ayaa lagu mashquuliyey dadka oo beedhow laisugu geeyey hadda dadka shabeellada hoose inay tashtaan ayaan u sheegi lahaa waxaan hadda saddexda gobol lagu sheegayo xitaa xal uma aan shabeellada hoose waayo haddii meesha talada lagu goynayo aadan adiga dad kuu fadhinin hadda taasi macquul maahan shabeellada hoose saga- tobanka xubnood ay leedahay saddex qofood ay dadka deegaanka u badan oo boqolkiiba siddeetan iyo shanta in ka badan aan ku tilmaami karo ay ku leeyihin marka saddex qofood haddii toddoba qofood kale oo qaarkood deegaanka hanala lahaadaan maba diidanine ay eh, ka go-aaminayaan marka waxaa ka tahay ma lahan hadda wadanka abaaraa ka jirto rafaadaa ka jiro shilcaa ku jiro xabadan haddii loogu sii daro barakicin loogu sii daro runaanti nasiib darro waayo marka in gabar reer baydhaba ah xilligii ay ay dib la dagaalamay waxay dhihi jirtay degdegay dowlad laguma noqdo marka hadda degdegay dowlad kuma noqonayaan oo dadkan way tasho doonaan insha allah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed cabdiraxmaan shaam oo khadka si toosa ugu jiray isagoo jooga dalka denmark halkaa weli nagala socotaan waa wadajir radio oo si toosan uga dhagaysanaysaan muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m bare aadan shire bare hiiraale ayaa sheegay in uu nabadda qaatay lana qaatay axmed madoobe sidoo kale ayaa qaadashada bare hiiraale uu qaatay nabadda kadib waxaa magaalada muqdisho looga yeeray axmed madoobe waa kan warbixin uu noo soo diray waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi korneel barre aadan shire barre hiiraale oo in muddaa kasoo horjeeday maamulka jubba ee ka arrimiya magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay inuu nabadda qaatay xabaddana uu joojiyey barre hiiraale oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho kadib markii kulan gaar ah ay wada yeesheen asaga iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xubno ka tirsan xukuumadda ayaa waxa uu ka dhawaajiyey arrintan wuxuuna sheegay in xilligana wixii ka dambeeya uu ka shaqayn doono nabadda soomaaliya iyo weliba nabadda jubbooyinka waxaan u sheegaynaa dadkii safarkanagu ee inuu yahay safar aan u soo gallay dib u heshiisiintii iyo barnaamijkii aan wada ku wada hadalnay oo wasiiradu wadeen oo xukuumaddii loo soo celsiiyey wasiir- ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo ay codsadeen barnaamijkaas intaas keliya inaana anigu uga harin waan kuga fogeynaynaa oo waan kuga xurmaynaynaa ee ilaa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waa inaad gaashtid warkaasoo waa war nuxun marka dadka waxaan u sheegaynaa ee inaan war- warxumo tashiil helin ogaan la-aanu helin heshiis baa la galay waa la qaatay wax barabaraadan male muqdishoaan u joogaa kismaayo waa ugu noqon meeshii kaleo soomaaliya loo baahdana waa aan tegi hawsha soomaali u taal baan nambarkayga ka noqonaya insha allah marka dadku inay isqalciyaan oo isdejiyaan oo dadka u warxumaynahaya aynan ka aqbalin baan u soo jeedinayaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin albaabkii ra-iisul wasaare colaadda waa soo xir xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweyneyso go-aanka bare hiiraale uu qaatay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa wuxuu sheegay xukuumadda soomaaliya in arrintani ay dadaal badan ku bixisay aada iyo aad baad hadalkaas u mahadsan tahay aqbalaadda aad ka aqbashay guddiga wasiirada oo kugu yimid sabca sharaaf oo mahadcelintiisa uu wasiirku halkaa ka soo jeediyey aada iyo aad baan annakaaga mahadcelinahay aanuu ku hadlahaynaga xukuumadda run ahaantii geesinimada ugu weyn oo soomaali maanta ay u baahan tahay waa midda nabadda ah colaad qof kasta waa u istaagi karaa qof kastana waa bilaabi karaa laakiin nabadda in yarbaa halooli karta oo calaladeegeeda dowladnimadooda iyo ku dhaqaaqidooda yeelan karto waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa guddiga golaha wasiirada oo uu madaxda ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha goobaha ayna ka mid ahaayeen xarane iyo wasiir faarax iyo maxamed xasano iyo taako howlo kale ku maqnaan laakiin aan u malanahay inay hoosta kala socdeen iyo dhammaan madaxdii kale ee xukuumadda iyo kan gobolka oo ugu horeeyo axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubba iyo maamulkiisaba wasiiradiisa iyo odayaashiisa runtii hawshaan waa hawl dhaxalgala oo taariikhi ah waxaan leeyahay nabaddii albaabkeeda baa la furay laakiin dhamaystirkeeda shaqa badan bay nooga baahantay xubno ka socday urur goboleedka igaad dowladda itoobiya oo ugu horeeyay jenaraal gabre iyo xubno ka socday dowladda federaalk soomaaliya oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada kismaayo inuu dib ugu soo wareejiyo dowladda federaalk soomaaliya bare hiiraale ayaa haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaana la qorsheynayaa in asaga iyo weliba axmed madoobe ay kulan gaar ah ay muqdisho ku yeeshaan kadib markii axmed madoobe maalmaha soo socda oo soo gaaro magaalada muqdisho bare hiiraale ayaa sidoo kale wuxuu dib ugu laaba doonaa magaalada kismaayo wuxuuna ka qeybgeli doonaa shirka beelaha dega gobolada jubbooyinka ee dib u heshiisiinta ah ee kismaayo ka furmaya bisha soo socota wararka qaar ee wadajir ay helayso ayaa sheegaya in bare hiiraale oo ka mid noqon doono maamulka jubba ee axmed madoobe hogaamiyo islamarkaana uu jiro waxyaabo loo ballanqaaday inkastoo si rasmi ah aan loo ogeyn xilka sida rasmiga loogu dhiibi doono maxamed kaafi sheekh abukareedi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho haddaba maadaama mowqifka beesha mareexaan amaba sada ee ku aadan sameynta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo weliba kan jubba ayaa haatan waxaa soo ifbaxaya in arrimuhu ay haatan laba kaclaynayaan islamar ahaantaana qaar ka mida siyaasiyiinta beelaha ay ku kala boodsan yihiin arrimahan maxamuud sayid aadan ayaa waxa uu yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka koonfur galbeed ee madoobe luunow uu madaxweynaha ka yahay islamar ahaantaana sheegta in ay lix gobol maamul u yihiin haddaba maxamuud sayid aadan maadaama ra-iisul wasaaraha oo beeshiisa ah heshiis uu la gaaray bare hiiraale oo ah shakhsi kale oo beesha ku hubaysan fartaagna haatan wadanka uu dibadda uga maqan yahay kuna xayiran yahay dalka turkiga maxamuud sayid aadan waa maxay mowqifkiisa waxa dhacaya halka la socoto madaxda baanu joognay muddo dheer badan waxaa joogku jirnay ujeedadeedana waxay ahayd lixdan gobol muddo hal sano iyo bar ummadaan u fadhiday gobolada wada degto iyo shacabka dowladda yaalana dhexmar lahaa caqabado fara badan baa yimid waxay ka mid tahay haddii sababa lagu badan lagu kala fareexday sanadka hore koox ka mid ah dadka jubooyinka iyo dowladda soomaaliya ay wada galeen waxaa ka mid ahayd caqabadii kale ee ka dhacday sanadii jiri saddex boqol balamadana dhisanay oo runta qolo aada u tirayanahay iyo dowladda iyo beesha caalamka gudi ahaanba marka haatan ayaga qorsho ay hore u samaysteen oo aan dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka laga tixgelinin ayagana u samaysnaa arrimahaas doodo dheer waxaana fara badan baa dhacay mar la yiri way heshiiyeen lixdii iyo saddexdii waxayna ku heshiiyeen inay maxay ahayde nidaam kale iyo waddo kala maraan taasoo runtii laga been sheegay maamulka nabadon uusan heshiis uu u dhanyahay uusan gelin ama cidi wakiil ah ayna samayn adigu haddii waxdoodahaasoo dhan way jiraan haatan baydhadaan joogaa waxaan filaynaa wixii bixi ka dambeeya wafti iyo gudoomiyaha baarlamaanka hogaaminaya inay noo yimaadaan wada hadaladuna ay kasii socdaan magaalada baydhabo balaakhirna wixii uun ma garanaysaa danta ummadda ay ku jirto ee la tahay inay iskugu biishiban doonto waataa mudan madaxweyne ku-xigeen in muddo ayaad ku sugnaydeen magaalada muqdisho haddana baydhabo ayaad ku sugan tahay waxaa sidoo kale la sugayay ra-iisul wasaaraha inuu booqasho ku yimaado magaalada baydhabo arrintaasi maxaa hortaagan
ayadoo aynu soo gaarnay xilligan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeena inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiisalaan ugu kulmi doono waa sidaas iyo ammaano allah runtii ra-iisul wasaaraha waa lagu soo wargeliyey laguuna inuu badla yimaado waftii wasiiradiisa kamid ah ama horey usii joogeen nala soo xiriiray waanayo waxaan kula talinay in hadda dadka reer baydhabo iyo dadka lixda gobol degan ay fikir kala ka qabaan xukuumadda inay arkaan inay iyadu tahay midda maxay ahayd caqabada ku ah arrimahooda si kastaba ha ahaate waa baaqday ra-iisul wasaaraha iyagoo aad ogtihiin imaashihiisi ka horena in dhaqdhaqaaq magaalada banaanbaxyo dad ku dhinteen uu ka dhacay fikirkaas waxay la tahay in haatan dawladda ay dib uba geshay cidda hadda lagu soo wajaha uu yahay gudoomiyaha baarlamaanka